بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu luud calayhi salaam casharkan waa casharka sagaalaad waxaynu kaga hadlaynaa aayadaha ku soo arooray waxa weye fi suurati qamar allah subxaana wa tacaala suurado badan ayuu qisatu luud calayhi salaam ku keenay haba kala dheerdheeraadeen ilaa iyo sagaal suuradood hadda waxaynu ka soo baxnay ilaa siddeed suuradood acraaf baan ka bilownay huud xijri waxa weye sh- eh, shucaraa namal cankabuud waxaynu soo marnay eh, saafaat haddana wadaariyaat suuradda ugu dambaysa waa suurat lqamar sagaalkaas suuradoodba allah wuxuu ku keenay qisatu luud calayhi salaam aayado ka hadlaya ha kala yaryaraadeen ama meelaha qaarkoodna ha la tafsiiliyo meelana ha la ijmaaliyo oo ha la soo koobo laakiin sagaalkaas suuradoodba oo qur-aanka midaad akhrididba qisadooda waad ka helaysaa haddaba marka aayadahan aynu kusoo gebagabeyneyna aayadaha oo kabacdi waxaynu gelaynaa marka qodobayntii iyo qaabkii loo halaagay iyo qaabkii dacwada u diideen fi suurati qamar allah waxa uu yiri markii qisatu thamuud iyo laga sheekeeyey ayuu allah waxa uu yiri kadabat qowmu luudin binnudur kadabat way beenisay qowmu luudin waxa weye nabiyullaahi luud qoomkii loo diray waa loo diray oo nebi buu u ahaa laakiin kama dhalan sidaynu soo sheegnay oo isagu waa baabili oo nabiyullah ibraahim ba adeer u ah laakiin qoomkaana loo diray meeshaan deganaa waxa weeye hadda urdun loo yaqaan markii horena quraa qowmuluud loo yiqiinay oo saduum iyo camuuriye iyo halkaasay deganaayeen waa meesha hadda jasiir eh, ah boqortooyadaas urdun ayay agaarkeeda meesha weeye baa layidhi way ka tirsan tahay hadda marka way beeniyeen binudur ay digitaankii loo digay bay beeniyeen marka eh, annudur in jamcu nadiir laga dhigo oo la yidhaahdo kuwii u digayey bay beeniyeen oo ay la mid tahay waxa weeye kadabat caadu lmursaliin oo kale inay la mid tahay oo la yidhaahdo binudur ay rusushii u digayey bay beeniyeen maadaama ay luud beeniyeen rusushii o dhan bay beeniyeen ama binudur in la yidhaahdo indaarkii loo digayey bay beeniyeen oo nabiyullaahi luud wixii uu ugu digayey ayay beeniyeen marka labadaba culummadu waa ku fasireen marka kadabat qowmu luudin binudur maxaa ku dhacay marka markay beeniyeen waa la soo koobayaa rasuulka ilaahi markay beeniyeen oo uu tawxiidka ugu yeeray oo ay diideen oo xumaantii uu ka naayey oo ay diideen markii ugu dambaysay waatay markaas goodi iyo noqotay inay dalbadaan cadaabki ilaahay isaguna waatuu ilaahay baryey rabbi naj- eh, najinii wa ahlii mimaa yacmaluun waatuu ilaahay baryey kabacdi marka waxa u yimid ciqaabtii allah allah waxa uu yidhi innaa arsalnaa calayhim xaasiban ilaa aala luud najaynaahum bisaxar innaa annagaa arsalnaa u dirnay innaa arsalnaa calayhim innaa arsalnaa waxaanu u dirnay calayhim dushooda aanu ku dirnay xaasiban xaasib waxa waa dhagaxa quruuraxa marka waa isla dhagixii aynu ku soo marnay suuradihii hore oo waxa weeye xijaaratan min tiin un dhagaxii unbaa la tilmaamayaa marka dhagaxa yaryar ayaa la yidhaahdaa weeye innaa arsalnaa calayhim xaasiba ilaa aala luud ilaa reer luud mooye nabiyullaahi luud iyo ahalkiisii mooye intii rumaysay oo xaaskiisii aysan ku jirin isaga iyo gabdhihiisii u dhaloo rumeeyey iyo waa nagii soo marnay famaa wajadnaa fiihaa kayra beyti min almuslimiin marka hal beyd gurigaa keliya ayaaba wax islaama laga helay iyagiina markaasaa islaantiina munaafaqad noqotay oo waa tii la halaagay idan wixii intii mu'miniinta ahayd oo waxa weeye allah uu tilmaamay intii mu'miniinta ahayd in laga saaray fa akhrajnaa fiiha man kaana fiiha min almu'miniin intii mu'miniinta ahayd waa nabiyullaahi luud iyo gabdhihiisii baa layidhi culummadu ay tilmaameen cid kale oo ma rumayn baa layidhi ha marka ilaa aala luud najaynaahum bisaxar iyaga cadaabkii ma taaban najaynaahum waxaanu badbaadinay oon meeshii ka saarnay bisaxarin aroorta hore xilliga suxuurta aroor hore macnaha habeennimo ayaa layidhi guureeya waa tii aynu aadihii ku soo marnay fa asri biahlika biqidcin min alleyli wattabic adbaarahum walaa yaltafid minkum axadun wamduu xaytu tu'maruun haa waa innagii aayadahaasoo dhan soo marnay marka najaynaahum bisaxar aroortii hore baa la badbaadiyey nabiyullaahi luud calayhi salaam oo waxa weeye meeshiiba laga saaray najaynaahum bisaxar nicmatan min cindina ayuu yidhi allah nicmatan min cindina waa nicmo allah subxaana wa tacaala xaggii ka timid ayaa lagu badbaadiyey oo badbaadinta la badbaadiyey waa nicma min allah nicmata min cindina kadalika najzii man shakar tanna waa targhiib waay kadalika sidaas aanu nabiyullaahi luud u badbaadinay iyo ahalkiisii ayaanu u badbaadinaa kadalika najzii man shakar saasaan u abaalmarinaa man shakar ay qofkii ilaahay ku shukriya oo iimaan la yimaada camal saalixa la yimaada ilaahay ka baqa saasaanu ku abaalmarinaynaa wii kadalika najzii man shakar marka nabiyullaahi luud iyo waxa weeye ilmihiisii markay ilaahay rumeeyeen oo ilaahay u shukriyeen ilaahay waa badbaadiyey xaaskiisiina markay diiday waa la halaagay idan markaa waxa weeye qofku hadduu ilaahay ku shukriyana waa badbaadaya oo iimaankii iyo daacadii la yimaado ha lain shakartum la aziidannakum maa yafcal allaahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum idan haddaad iimaan la timaadaan oo alla ka cabsataan ilahay cadaabkiina waxba ku falimaya wey kadalika najzi man shakar waxa uu yidhi allah haddana walaqad andarahum badshatanaa fatamaarow binnudur walaqad xaqiiqee andarahum nabiyullaahi luud waa uga digey qoomkii wuxuu uga digey badshatanaa qabashadayada ina badsha rabbika la shadiid waa marka allah subxaana wa tacaala qabashadiisii ciqaabtiisii ayuu uga digey oo wuxuu yidhi war cadaab ilaahay yuu idinku imaana waxaan iska daaye oon dhibaateeda ku dhicine marka walaqad xaqiiqee andarahum wuu u digay nuux macnaa andara nuux waa u digay hum qoomkaas wuu u digey wuxuu uga digay badshatanaa qabashadayadiibuu uga digay ay ciqaabta iyo cadaabtuu uga digey oo yidhi waa laydi halaagayaa waa laydi ciqaabaya haddaasaan ku socotaan maxay sameeyeen markaa markii loo digay fa tamaarow binnudur wayba ka shakiyeenba tamaarow ay shaki iyo waxayba ka qaadeen waxay dhahan macnaha waxaa wax jira ma waaba inkireenba waata inkireen fatamaarow binnudur wixii loogu digay oo dhan waxa weeye nebigiina waa ka shakiyeen oo waxay dhahan rasuul lama tihid wuxuu sheegayeyna waa ka shakiyeen oo wax jira ma ah bay dheheen marka gaaloo dhan baa noocaasa markii rasuul u yimaado isagana been bay ku tilmaamayaan oo waa ka shakeeyaan wuxuu sheegayana ma ay aaminsana waa yagi lahaa itinaa bicadaab illahi in kunta min asaadiqiin ha marka waa shakiyeen tamarow binudur halkaa marka ayay xaaladii gaartay inay iyagiina xaqii qaadan waayeen isagiina u digay kabacdi marka ciqaabtii ilaahay baa ku degta wey fatamarow binudur wuxuu yidhi allah walaqad raawaduuhu can dayfihi fadamasnaa acyunahum faduuquu cadaabi wa nudur walaqad xaqiiqee raawaduuhu waxay dooneen oo waxa weeye ay dooneen oo ka dooneen raawaduuhu ay luud waxay ka dooneen oo ka dalbeen can dayfihi martidiisii bay ka dalbeen macnaa inay xumaan ku sameeyaan inay xumaan ku sameeyaan bay rabaan martida nooga nooga leexo waataynu ku soo marnay fii suurati huud iyo inuu aad ula hadlay oo uu ku yidhi ilaahay ka cabsada waxa weeye haulaai dayfii falaa tafdaxuun wataquu llaha walaa tukhzuun waatuu aad ula hadlay idan marka allah wuxuu ina yidhi halkan waa lasoo gaabiyey walaqad raawaduuhu can dayfihi fatamasnaa acyunahum faduuquu cadaabii wanudur fatamasnaa damsigu waxa weeye markii indhaha la tiro oo culummadu waxay leeyihiin nuurkii baa laga qaaday ay wax ku arkayeen indhala-aan bay noqdeen in alla intii markii u timid oo martida doonayey ayaa la indha tiray waxba arki mayaan indhahay taagayaan waxa weeye markaas ayay ciqaabtaa ku dhacday hadhowna subaxdiina waa la halaagay habeenkii o dhanna waa indhalaayeen fadamasnaa acyunahum fa- markaasaa faduuquu cadaabi ay waxaa loo yiri oo iyagii lagu yiri faduuquu cadaabii wanudur duuquu cadaabii wanudur Mm. ayaa lagu yiri dhedhemiya marka cadaabkaygii waa nudur iyo wixii la idinkaga digay oo waxa weeye rasuulka ilaah idinkaga digay ciqaabtii waa tane hadda dhedhemiya baa layi faduuquu cadaabii waa nudur Mm. cadaabkaa marka laynoo sheegay walaqad sabaxahum bukratan cadaabun mustaqir walaqad xaqiiqee sabaxahum waxaa ku waaberiistay waanagii soo marnay ina mawcidahum subxu alaysa subxu biqariib walaqad sabaxahum waxaa ku waaberiistay waxa weeye aroortii hore walaqad sabaxahum bukratan bukradu waxa weeye waa aroortii hore qoraxdu marka soo baxayso weeye bukra bacda salaad subax walaqad sabaxahum bukratan cadaabun mustaqir ay cadaabun mustaqirun laa yufaariquhum cadaab joogto ah oo aan marnaba faaruqaynin baa ku waaberiistay adduunkii cadaabkaa ku bilaabmay ayay ilaa maanta ku jiraan aakhirana la tegayaan waayo saddex cadaab baa isugu darmatay cadaabu dunyaa oo adduunkii waa la halaagay oo waa la ciqaabay oo waa la debagediyey dhagxan naara lagu daadiyey baabaha waa laga dhigay cadaabulbarsakhna waa ku jiraanoo ilaa yowmi alqiyaama waxa weeye cadaabba u socota hadhow markii aakhare la tagana jahnamo ayaa lagu gurayaa idan waa cadaab mustamir marka oo joogtaah oo daa'im ah oo aan weligii faaruqaynin laxda daqiiqa ayna ka faaruqayn waay walciyaadu billaah cadaabu mustaqir faduuquu cadaabii wanudur Ee waxaa lagu yiri dhedhemiya duuquu dhedhemiya cadaab iyo cadaabkayga wanudur ay iyo digitaankii natiijadii cirib dambeedkii caaqibatu indaari macnaha wixii laydinkaga digayey dhiba- dhibaatadii laydinkaga digayey iyo cadaabkii alayahna loo keeno waa kana dhedhemiya marka wey kabacdi ilaahi wuxuu ku khatimay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir ummaddeena lala hadlaya walaqad xaqiiqee yasarna alqur'aana qur-aankii waanu fududaynay fahal min mudakir mid ku waansamaya ma idinku jiraa oo ma jiraa mid ku waansamaya qur-aankii waxa weeye suurat lqamar ilaa afar jeer baa lagu khatimay qiso walba marka la dhameeyo waxa weeye ee qisatu Lu- ee- ee maaragtay huud iyo saalix iyo kulli marka la- walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir wax ku cibro qaadanaya oo qur-aankii kuwaan ta- kuwaan sameeya ma jiraan wey Mhm. qur-aankii marka waa la fududeeyey xagga akhriskiisii xifdigii barashadiisii fahankiisa waxa uu kuu sheegayo waadixa wax walba wa- allah waa fududeeyey walaqad yasarna alqur'aan lidikri fahal min mudakir marka waxaa la rabaa qofku inuu barto macnihiisa barto tafsiirka axkaamtiisa culumtiisa uu markaas si fiican ugu waansamo oo waxa weeye ilaahay ka baqo halkaa marka waxaa inoogu eg aayadihii sagaalkaa suuradood aynu ka soo qaadannay oo lagu keenay qisa eh, qisatu luud calayhi salaam fi lqur'aan qur-aanka sidai ugu sugnayd oo maaragtay aynu eh, saa usoo tafsiilinay wixii hadda ka dambeeya markaa waxa aynu gelaynaa waxa weeye inaynu qodobadii iyo bal qaabkii loogu digay iyo qaabkii loo halaagay waa khulaasadii aayadahan unbay noqonaysaa marka inta dambe oo qodobada ah aayadahan unbay ka dhalanaysaa iyo waxaynu axaadiis ku dari karno iyo wixii culammadu ka yidhaahdeen walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin